أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa saliibiyiinta kenya oo ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya gaalada qaramada midoobey ayaa ku amartay saraakiisha kufaarta afrikaanta inay dedejiyaan wareejinta agabyadooda ah si loo iibgeeyo waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqeyn diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ay ka geysteen deegaanka farsuuley ee wilaayada shabeellada hoose maamulka islaamiga ah ee degmada bulafulay ayaa kulan la qaatay bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi bulshada ku dhaqan xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulboob ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo fidsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa saliibiyiinta kenya oo ka dhacay gobolka mandheere ah ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga ah degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jiraha gumaysiga saliibiyiinta kenya waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaas ku dhaawacmay hal askariyaha oo saliibiyiinta kenya ah gaalada qaramada midoobey ayaa ku amartay saraakiisha kufaarta afrikaanta inay dedejiyaan wareejinta agabyadooda ah si loo iibgeeyo warbixin ku aadan arrimahaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaan nuur cali warsame abuusheyba waxa loogu yeero qaramada midoobey ayaa waxay bilowday inay cadaadis saarto qaar ka mid ah ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee ku sugan magaalooyinka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xafiiska taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kooxda riddada ee markaa magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano unsos ayaa bilaabay in uu guda galo go-aankiisii ahaa in uu xaraasho dhammaan qalabka qaramada midoobay ku yaala soomaaliya ka hor intaaan si rasmi ah loo weyn taageerada maaliyadeed ee maraykanka uu bixiyo iilo xogagaal ah ayaa sheegaya in xafiiska qaramada midoobay ee taageerada soomaaliya unsos uu faray saraakiisha ka tirsan howlgalka midooda afrika ee ku sugan muqdisho iyo baydhabo inay baneeyaan konteynaro ay hadda u isticmaalaan hooy ahaan islamarkaana ay wareejiyaan qalabka debdemiska iyo guryaha gurguura ee yaala saldhigyada amarkan wuxuu si gaar ah ugu socdaa ciidamada xabashada etoobiya iyo kuwa uganda ee qaybta ka ah soo duulayaasha afrikaanta taasoo muujinaysa in bixitaanka ciidamada ay ku horeyn doonaan isla dowladahani tallaabadan ayaa la sheegay inay qayb ka tahay diyaarinta arrintaa oo la qorsheynayo in xaraash lagu iibiyo ka hor bisha sebtembar ee soo socota xafiiska taageerada qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa doonaya in qalabkan uu tirakoob oo ku sameeyo kadibna uu geeyo meelo cayiman si uu uga iibiyo shirkado ganacsi oo doonaya inay suuqa geystaan si ay macaash uga sameeyaan ilwareedadu waxay sheegayaan in unsos uu maalmihii u dambeeyey bilaabay inuu qaar ka mid ah qalabkiisa iyo hantidiisa kale ku iibiyo xaraash waxaana saraakiisha kufaarta afrikaanta ee ku sugan muqdisho iyo baydhabo lagu wargeliyey in konteenarada ay hadda degan yihiin ay ka mid yihiin hantida la filayo in xaraash lagu iibiyo sidoo kale ilwareedyadu waxay sheegayaan in qalabka debdemiska iyo agabka kale ee la xiriira la filayo in laga qaado goobaha ay hadda yaalaan oo ah saldhigyo ciidan loona diyaariyo in lagu iibiyo xaraashka diyaarado xamuul ah oo ay ku buufsan tahay calaamadda qaramada midoobey ayaa ka degay magaalooyinka baydhabo iyo buurxakaba iyo garoonka muqdisho qaybta ay isticmaalaan duulimaadyada qaramada midoobey iyo safiirada reer galbeedka diyaaradahan ayaa daabulaya qalabka la soo ururiyey ee ay isticmaalayeen ciidamada ayusom waxaana la filayaa in la geeyo magaalooyinka nairobi ama mombasa halkaasoo ay shirkado ka iibsan doonaan dhowaan ayay ahayd markii uu xafiiska unsos iclaamiyey in qaab naado ah uu ku xaraashayo qalabka ka yaala dalka soomaaliya qarashka ka soo xarooda agabyada la xaraashayo ayaa la rumaysan yahay in ay qaadan doonto qaramada midoobay dowladaha silibiyiinta afrikaanta ee ciidamadoodu qaabka calooshoood ushaqaystinimo ku joogaan soomaaliya ayaa ka walaacsan cidda ka bixinaysa lacago boqolaal milyan dollar ah oo dayn ahaan ay ugu leeyihiin reer galbeedka lacagahan oo badankood ah mushaaraad israacraacay oo aan la siin ayaa waxaa ballan qaaday midooda yurub tan iyo sanadkii labada kun kooiyo labaatankii hadda oo howlgalku wajahayo maalgelin la-aan una soo dhowaaday wakhtigii gabagabada ayay dowladaha afrikaanta ay ka cabsi qabaan in iyagoo qaamaysan ay ka guuraan soomaaliya dhinaca kale dowladda xabashada etoobiya ayaa la sheegay in ay dalab u gudbisay ururka midooda afrika oo ku saabsan in bixitaan loo ogolaado qaar ka mid ah ciidamadeeda ku sugan dalka soomaaliya warbaahinta maxalliga ah iyo midda gobolka ayaa faafisay warqad ay etoobiya gaarsiisay taliska howlgalka eyusom taasoo ku saabsan in lasoo dadejiyo bixitaanka qaar ka mid ah ciidamadeeda wuxuu qorshuhu ahaa in guutooyna ka tirsan ciidamada yuganda laga saaro saldhigyo ay ku leeyihiin muqdisho iyo shabeellada hoose kadibna lagu xijiyo ciidamada burundi ee ku sugan shabeellada dhexe balse xukuumadda adisababa ayaa codsatay in insaxaabka iyada lagu bilaabo sababo la xiriira culeysyo amni oo ka jira gudaha dalkeeda militariga etoobiya wuxuu doonayaa in qaar badan oo ka mid ah ciidamadiisa ku sugan soomaaliya uu u raro gobolka tigre si loo xoojiyo dagaalka laayaanka ah ee ka dhanka ah jabhadda hubaysan ee t b l f waxaa la filayaa in isbuucyada iyo bilaha soo socda ay kumnaan ka tirsan ciidamada xabashada etoobiya ka baxaan deegaano ka tirsan gobolada ba iyo bakool ama si aad ah loo dhimo dhinaca kale warbixin ka hadlaysa xaaladda soomaaliya oo ay diyaarisay congression research service oo ah hay-ad cilmi baaris oo ka tirsan maktabadda baarlamanka maraykanka ayaa lagu baahiyey bogga rasmiga ah ee koongareeska maraykanka warbixintu waxay si weyn uga dayrisay xaaladda amni ee kooxda villa soomaaliya oo ay ku tilmaamtay mid aad u liidata oo wajahaysa caqabado waaweyn halka jihaadiyiinta al-shabaab ay qirtay inay yihiin awood aanan la iska initiri karin oo gacanta ku haya dhul aad u ballaaran maamulka arridada ee garwadeenka uu ka yahay xasan gurguurte ayaa warbixintu ku tilmaantay mid aad u nugul oo ay ragaadiyeen khilaafyo siyaasadeed qabyaalad iyo sidoo kale musuq maasuq baahsan ururka al-shabaab wuxuu weli awood u leeyahay inuu weeraro ka fuliyo muqdisho mararka qaarkoodna madaafiic ku weeraro garoonka diyaaradaha ee aadka loo ilaaliyo halkaasoo ay ku yaalaan safaaradda maraykanka iyo xarumo kale oo diblomaasiyadeed ayaa lagu yidhi warbixinta uu baahiyey koongareeska maraykanka warbixintan oo hadalkeeda sii wadata islamarkaana muujinaysa halisaha isbarkan ee dul hoganaya soo duuliyaasha ayaa tiri sanadkii labada kun labaiy labaatan dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ayaa xitaa gudaha u galay xindaabka xerada xalane waxaa kaloo warbixintu ay sheegtay in guluf xoogan oo militari oo dalalka reer galbeedka iyo kooxda gurguurta ay labada kun labaiy labaatan iyo labada kun labaatan iyo saddex ku qaadeen dhulka lagu maamulo shareecada islaamka oo natiijo la-aan kusoo ilaaday kadib markii jihaadiyiintu ay fashiliyeen islamarkaana ay dib ula wareegeen deegaanadii laga qabsaday sida warbixintu ay ka dhawaajisay duulaankan gardarada ah ee midooda afrika oo ku soo qaaday soomaaliya oo bilowday labada kun iyo toddobo ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah howlgallada ugu dhimashada badan ee ka dhacay dunida guudkeeda maraykanka midooda yurub turkiga imaaraadka carabta iyo dalal kale ayay warbixintu tilmaantay inay faramaran ka joogaan dadaal badan oo ay geliyeen xoojinta awoodda maleeshiyaadka dabadhilafyada soomaaliya si ay mustaqbalka ula wareegaan mas-uuliyadaha ay hadda hayaan ee ciidamada midooda afrika warbixintu waxay si cad u sheegtay in maleeshiyaadkani ay yihiin kuwo kala daadsan oo aad u tabar daran islamarkaana aan lahayn awood ay mas-uuliyadda kagala wareegi karaan ciidamada afrikaanka ee waardiyeya magaalooyinka ay ka shaqayso kooxda aridada soomaaliya qorshaha washington ee joojinta taageerada maraykanka ee xafiiska qaramadii midoobay ee unsos ayay warbixintu sheegtay inay dhalisay walaac aad u xogan oo laga qabo in marka ayusom baxdo jihaadiyiintu ay la wareegi doonaan soomaaliya khubarada qaramada midoobay ee la dagaalamaa waxaa loogu yeero argagixisada oo warbixinta koongareesku ay soo xigatay ayaa sheegtay inkastoo hogaamiyaal ka tirsan mujaahidiinta uu maraykanku duqeymo ku ikhtiyaalay haddana dilka hogaamiyaashani aysan wiiqin ama burburin awoodda iyo isku duubnida mujaahidiinta al-shabaab aad baad u mahadsantaha abushayba waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqeyn diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ay ka geysteen deegaanka farsuuley ee wilaayada shabeellada hoose yaasiir moxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey
muuqaalkan oo saacado ka hor ku baahay baraha internetka ayaa soo bandhigaya khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay duqayn diyaaradaha cadowgu ka geysteen deegaanka farsooley ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose muuqaalka ayaa soo gudbanaya dhibaatada dadka shacabka muslimiinta ee deegaanka farsooley ay kala kulmeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda maraykanka oo dhowaan duqeymo ka geystay deegaankooda waxaa muuqaalkan lagu baahiyey baraha bulshada lagu arkayaa dad shacab ah oo duqayntaas ku dhaawacmay iyo sidoo kale masaajid madaaris qur-aan goobo ganacsi iyo guryo dad shacab ah ay degganaayeen oo diyaaradaha saliibiyiinta maraykanku si arxandarro ah ugu burburiyeen duqaynta waxaa sidoo kale la arkayaa shacabka ku dhaqan deegaanka farsooley oo muuqaalka kaga warbixinaya khasaaraha baaxadda leh ee ay kala kulmeen duqaymihii arxandarrada ahaa ee ay deegaanka ka geysteen diyaaradaha cadowga
alxamdu lilah wasanaa wasalaatu calaa rasuulillaahi masiibo iyaa ka dhiidi deegaanka farsooley oo tan camal welije laaqarag dad masaakin ah ganacsata iskalahay dhulkaan diyaaradihii maraykanka oo laanka tala galay oo in walka burburi la ayaa burburiyeen maraykanka dhulkunka ka duuli beladoogyaha ka kahan kan dukaan ahaayo oo dhisme laka gadaaw nin qaraabee iska leh hantida isku burburti kan dukaan kale way ubsan oo ma oo la gadaay sokorto burka bariiska ganacsiga iyo magaaladu waay faras magaalo waay meesha hadduu ana ku joogno waa faras magaalihii buqaayadii baarkii oo laga cashaynaya ninkii baybaw ka imaado qoryoolay ka imaado marka ka imaado baraaw ka imaado ilaa xamar ka imaado buqaayadii oo baarkii dadka ka qaday jiraan raashinka ku cuni jiraan maanta farsooley muqaayadii oo kun lagu noolay oo wax lagu cunaay waa saana loo galay diyaaradii maraykanka u galeen soo dhaaf meeshan dukaan weyn iyo ahaay oo bakhaar ah qofa iska lahay ganacsata ah motoorra ugu jireen hanti ayuuna ugu jirtay saana loo baabiyey diyaaradiya saa u galeen dadkan intaan la idii u danqanayso oo dhibkooda ka hadlaysa waa in loo soo gurmudaa dhibaatada ka dhacday oo deegaankan ka dhiidi masiibada ka habsatay ummaddan waa in loo soo gurmudaa cid alleh ciddii aawin karto cid alleh ciddii aawin karto in soo aawiso u soo gurmudto iyo adduunkuu sheegayna waa ahay dukaan kale oo bakhaar weyna ahay oo nin oo ganacsatee oo magaalada magaca ka leh waata maanta hantidii saana loo galay meeshan waa ahayd meel oo dharka falliinka dharka lagu tolo dukaan weynoo dharka lagu tolo ahay diyaaradii saana u galeen waa duqeeyeen waa baabi'een hanti ma haysan dadkan fakr waay maanta soo dhaaf waa dukaan kale oo elektronika iyo shoobinka ayuu nooc laga gadan jiray biyaha caafiga bakhaar weyna ahaa wahidan eber dakum daakumaa la geliy meelihii oo gantaalada diyaaradaha ku dhagan waa u jeedin godadkii qoteen ya ummaddan saana loo galay waa loo baaba
macsaro sagaal jirgaan eh waxba oo muxuu ahaaye cusbo oo toddobaatan loor eh sokor oo sokor oo soddon loor eh soddon loor sokor eh macsaro bagaash maba xisaab maayibo matoorada gooni waay isuna bakhaar kale waaye lama kala goosan waaye dhib weyna igaari hadda kadibna ma ka kabsanaayo bas waaye hantidayda dhan intay taale mana ka kabsanaayo waa dhimanaan leh ma ogii toddobaatan jirna waaye hadda kadibna ma tacbi kari
alxamdu ashukru ilaaha mahadda iskaleh guriguna waa naga gubtay waana laga jejibiyey alaabtiisa dukaanka maacuunta iyo alaabtii eedana waa naga gubtay dabaa qabsada xalay annagana xalay habeennimaan ka tagna meesha ilaahay mahadda asaa iskale carruurta hadday ii badbaado annagana dad shacaba maataa iska nahay maatada lelalaayin wayaa meeshaan dad baabi iskale loogu talagelan yahay
gurigan dadkii iska lahaay diyaaradaha maraykanka xalay garaceen dhibaato u geysteen ayagoo dhaabace waxa loola araray xamar isbitaal xamaraa jiraan ma raadinaayeen shabaab anna kana rabaan aninkii oo masaakiin ah isku hoogsata ah xaafada ayna joogno iyaa diyaaradda naga garaacayeen war maxaa naga rabaan yaa maxaan galabsanay maxaa dadka dhibaataynaya adduun weynaha waa uu sheegaynaa dhibaatada maraykanka soomaaliya ka haayo khaasatan dadka degada gobolka shabeellaas hooseed khaasatan degmadan toortoorow iyo nawaahaqeed iyo farsooley dhibkaana laga haayaa adduunku waa u bandhigaynaa cid alle ciddii soomaaliya arrintan ka daaqinaysa maraykan ha aragto way haddii shabaab rabaan shabaab ha raadsadaan anag shabaab maa nahay dad masaakiin ah guryahood iska joogo oo hurdaay habeenkii diyaaraddu buuc buuc buuc ciddan hadda qoyskan dhan waxaa loola araray xamar baawuraa loo kiray saakan dad walaalahayn dariskahayn ewaay wax anaga oo maanta u qaban karna ma leh dadkii qaraabadii jirtay xamara u dirni warnimiyow dadkan wahu qabta qaraawoy wahu qabta isbitaal geeya daaweya dhibaatadaangaadna haysataa
maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulaayo ee wilaayada baay ayaa kulan la qaatay bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wafdi ka socday maamulka islaamiga ah ee degmada buulafula oo ay weheliyeen qaar ka mid ah culimmada iyo waxgaradka deegaanka booqashana ku marayay deegaana hoos yimaada degmadan ayaa dhowaan tagay deegaanka burgud oo dhinaca bari kaga beegan degmada buulafulaay booqashada ayaa qayb ka ahayd dadaalo lagu xoojinayo xiriirka maamulka culimmada iyo bulshada deegaanadaasi intii ay wafdiga ku sugnaayeen deegaanka burgud waxaa la qabtay howlo kala duwan kuwaasoo ujeeddadoodu ahayd in bulshada lala wadaago fariimo ku saabsan diinta akhlaaqda iyo mas-uuliyadda bulshada mas-uuliyiinta iyo culimmada waxay bulshada u qabteen muxaadarooyin iyo wacyigelin qayim ah iyo kelimaad dardaaran ah bulshada deegaanka burgud waxaa loo soo bandhigay muuqaalo isugu jiray kuwii ugu dambeeyey uu soo saaray kanaalka wararka ee kataa'ib iyo aflaamtii ugu xiisaha badnaa ee bilihii lasoo dhaafay ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib bartamaha deegaanka burgud waqti salaada maqrib kadib waxaa isugu yimid boqolaal dadweyne kuwaasoo si aada looga dareemayey xamaasad iyo xiise gaar ah oo ay dadweynuhu u hayeen daawashada aflaamta jihaadiga ah deegaanka burgod iyo insha allahu roogna maynan fadhigna insha allaahu inay aflaamta jihaadiga cusubaayaan insha allahu bulshada muslimiinta lanshada jasaakum allaahu khayran kullay aflaamo iidan qiimo badan xaaninka dembeeyin ee macrikooyin faasile ee cadowga ilaahay la kaxa suuqi ilaahay kijibi tabaaraka wa tacaalaa mujaahidiintana ilaahay inka gargaari ayaa insha allahu tacaala oo kala fiirsada doona sada kamiinkii oo deegaanka mubaarak kudhi wilaayada shabeellaha hoose allahu akbar allahu akbar
andalus ayaa waraystay qeybaha kala duwan ee bulshada oo ka kooban rag iyo dumar bismillaah magacay ibraahin abuusalmaan waxaan ku noolyahay deegaanka burgud hoos imaada degmada buulafulaay aad baan u faraxsan yahay gulaha muslimiinta sannadada hadda uan ku jirno oo u soo hooyday waxaa hadda aan fiirsadaa laynaa askari murtad ah oo la soo qabtay gacanta mujaahidiinta oo ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa ummadda muslimka ah inuu u nusreeyo gaaladana gacmaha muslimiinta inuu ilaahay soo geliyo ka waran caawa dareenka deegaanka ee burgud iyo qaabka aflaamta loo daawanayo wallaahi bulshada muslimiinta rijaalan wa nisaa'an dhammaan waxay ku soo xaadireen fagaaraha oo lagu fiirsanayo filinka wallaahi waxyaabo badan oo indhahay soo jiitay oo qalbigay aad iyo aad alle ugu qaboobsaday oo muslimiinta oo codkay maqlaysana aad ay ugu raaxaysan doonaan waxaa weeyaan sida gaalada loo xasuuqayo sidii deegaanada wakhtiyaal badan oo ku sugnaya maanta mujaahidiinta ilaahay gacmaha u soo geliy allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar falilaahi alxamd magagaasano idaylera burgod ee buurta aana meel reer dhawaay habeenkan habeen farxaad iyo nadiif iyo gaal sis rooray fasal dhugma arnood indhagayba rooma habe burgod ka waran caawa maxaa lagu daawanaa
habeenka malka daawashaya intaas ku wareerne gaal iyo nolol salqabadii usbisaakashada halka fakada tuuta dhan hilbaani alxamdulilah habeenka fasal dhulka fiidoom fiirsan fiidoomka habeenka marsha in gaal hogad kala leeyahay maqay waxaa weeyaan waa maxamed sheekh asmaan ibraahim wey degaanka waxa weeyaan waa burgod wey burgodaan joogaa burgudka horan caawa caawa burgod halkeeda maasha allah wey dadku way faraxsan yihiin waxa weeyaan maanta dhan shuruucdooda lama soo koobi karo si weynaa u faraxsan yihiin ilaa hadda waxa daawanayaan bahashaan daawanayaan caawa caadi ma dad waxaan daawanay caawa filin cusub oo mujaahidiin aysaanu saareen waxaanu horeey weerarkii oo oo mubaaraka dhashira waxaa arashiran murtadiintii oo salbacsada oo hortood mujaahidiinna iska baqin waxaa kamaasin ilaahay subxaana watacaala gadaal ahaan waxaa kamaasin amiirka abu cuweyde kaamirada alkitaab ilaahay guul weyn ha siiyey ugu horeyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa sahaare maxamed cabdi waxaan joogaa een, deegaanka burgod een, wallaahi cawad waxaan fiirsanaynay filan aad u qurux badan oo ka dhacay mubaarag iyo boosaaso aad baan ugu faraxsanaa aliyayada mujaahidiinta waxaan leeyahay noolaada weligiina jira oo jooga cadowgiina hajaw insha allah sareeyaa leeday insha allah bulshada deegaanka burgud ayaa si wanaagsan u soo dhoweeyey wafdiga ka socday maamulka islaamiga ee degmada buulafula iyo culimmadii la socotay waxaana dadka deegaanka ay muujiyeen farxad iyo soo dhoweyn iyagoo u arkayay booqashadan mid muhiim u ah xoojinta xidhiirka ka dhexeeya bulshada iyo mas-uuliyiinta mahadsanid abu ayman ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulboob ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya saadiq muumin ayaa tafaasiisha warkaasi inoo haya iyadoo kooxda ridada soomaaliya ay sii kordhiyeen dhulboobka ay ku hayso shacabka magaalada muqdisho ayaa waxaa dibadbax ballaaran oo cabasho ah dhigay bulshada ku dhaqan degmada waaberi ee magaalada muqdisho kuwaasi oo ka cabanaya dhulboobka ay ku kacday kooxda ridada soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaa rasaas ku furay shacabkii bannaanbaxayay ee ka cabanayay dhulboobka murtad gurguurte waxaana dadka shacabka ah ee degmada waaberi intaasi ku dareen inaanay haysan meel ay u guuraan kooxda ridadana ay xoog kaga barakicinayso guryahooda
waxaan u sheegaynaa soomaali iyo shacabka soomaaliya in lagu wado in lagu wado dalka iyo shacabka boob iyo dhac in lagu wado dad masaakiin ah oo kumanaan kun gaaraya toban kun ah aan guryahaysan guryahooda in la dumiyo ee la dumiya ee la baabi'iyey intay aadayaan ee magagashanayaan xataa meel loo sameeyey ma laha sharcina ma aha nidaamna ma aha dulmi ayaa nagula wadaa waxaan u sheegayaa siyaasi walba ee soomaaliyeed ee dalkan ka naxaya iyo dadka caalamka ee dalkan ka naxaya oo turkiga uga horreeya turkiya waa noo joogtaa waxaa noogu joogtaa keliya in waddankeena la burburiyo oo danahaaga aa ka shaqaysato gacan qaldan oo dhiig ah aan ugu taageerna war anaga durmi waa ka dhergno waryaa gumaystaha bortuqiis ayaa annaga dalkaan kala dagaalanay talyaanigaa kala dagaalanay maxasan shaaqaana dhexaysaa waryaa oo guryaheena nagu burburinaysaa waryaa dulmiga iska jooji waryaa waa lagu qaban doonaa caawaa dhiman doontaa qabrigaan ku sugaya dadkaan qaldan ku soo taageerayna ha joogaan waryaa waddankan wuxuu u baahan yahay shacab difaaca iyo dalkiisa dadka waa maato war eeg waryaa dadka fiiri maato waa waryaa yaa dadkaan waxa u qabanaya dulmiga aa ku wadi shacabka ka jooji madaxweynaha tahay alla garo waryaa alla ka baq waryaa
shacabka magaalada muqdisho ayaa dhibaatooyin joogto ah kala kulma kooxda ridada ahba ugu darnaatee dhulboobka gurguurta uu ka wado oo magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid saadiq guud ahaan dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu